beeralayda yar-yar kalsoon waxay la soo dareemaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
afhayeen u hadlay ciidamada dalka burundi ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ee ku sugan dalka soomaaliya ayaa ka hadlay khasaaraha ciidamadooda kasoo gaaray weerarkii shalay al-shabaab ay ka geysteen deegaanka leego gasbad baratuusa oo afhayeenka ciidamada burundi ayaa xaqiijiyey in ku dhowaad konton askari ay kaga geeriyoodeen weerarkii al-shabaab ay ka geysteen deegaanka leego ayna jiraan dhaawacyo askar kale soo gaaray waxa uu sheegay in tirada dhaawac ay aada u badan yihiin lagana yaabo in dhimashada ay sii kororto maadaama askarta badankood ay ku dhaawacmeen weerarkii ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka leego ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo ka dhacay afaafka hore ee xerada ciidamada burundi ay ka deganaayeen deegaanka leego kadib waxaa xigay xubno ka tirsan al-shabaab oo gudaha u galay dhismaha oo ku yaalay deegaanka halkaasoo muddo saacado ah ee iskahorimaad xooggan uu ka dhacay sidoo kale dowladaha maraykanka ingiriiska iyo qaramada midoobe ayaa cambaareeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom ay ku laahayeen deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose